Soomaali waa mid waa uliyomayra matana weeyo meel bay ka waratay idigay bidixi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax isniin ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobadaad ku maqli doontaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona dowladda norway ayaa ku dhowaada kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah kuna nool dalkeeda waxa ay kala noqotay sharciyadii aqoonsiga kuwa oo sheegtay in dhammaantoodba loo soo celin doono dalkooda hooyo ee soomaaliya haddaba barnaamijkan dhegaystayaal een idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad arrintaa ku saabsan waxaan kaleoo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa khilaafa heer dalal sababay ayaa waxa uu ka yimid dagaalka ka dhacaya magaalada mawsil ee waddanka ciraaq oo ah magaalada labaad ee dalkaas khilaafkaas oo u dhexeeya dalalka ciraaq iyo turkiga arrinta dagaalka ayaana khilaafka uu ka dhashay kadib markii ay turkigu sheegtay in dagaalku ay ku soo biirayso ciraaqna ay arrintaa ka biyadiiday haddaba xaaladda arrintaa ku saabsan sidoo kale falanqayn ayaan ku samayn doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo tababarahooda jose marinho xalay maxaa ka qabsaday kulankii ay la yeesheen kooxda kubadda cagta ee chelsea oo tababare marinho uu horay u soo hogaamiyey ciyaaryahanadii uu dhowrka sano la soo joogay xalay maxay ku dhigeen barnaamijkan dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa real madridna waxa ay samaysay guul ay ku rafaaday inay gaartay leyle cabdiraxmaan ayaa barnaamijkan farsamaynaysa maxamed macalin xasan weydkana wuu soo saaray anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinana waa idinla socodsiin waa mar kale iyo faakhidaadda wararka
dalkayga
maamo faadma qaasimi lowle allah u raxmado ayay ahayd iyo heystaydii dalkaygu meelaan kugu doorsanayo miyay dunidaba ku taalla waa sax waayahay een, heystaasi wadaniga ah barnaamijka faaqidaada wararka ayay daafur ahayd haddaba arrimahan een, dalkaygu meelaan kugu doorsanayo miyay dunidaba ku taalla haddiiba aan barnaamijkii faaqidaada aan ku furnay een, qodobkan ku bilaabi doono waxa uu noqon doonaa inkastoo qeybaha dambe wadanka caraaq aan ku eegi doono dowladda wadanka norway ayaa ku dhowaad kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah een, waxa ay kala noqotay een, sharciyadii aqoonsiga kuwa oo la sheegayo ee, in dowladdaasi ay ay dib ugu soo celinayso dalkooda hooyo taa oo saameyn ku yeelan doonta een, nolol nolol dad badan oo soomaali ah oo ku nool wadanka norway haddaba axmed macalin xasan waxa uu ka tirsan yahay xildhibaanada golaha deegaanka waxa uu la hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waryaheena een, maxamed macalin xasan ayaa ayaa weydiiyey bal arrintaas siday usoo gaartay waa horta norway sideedaba dadkaa bal celinayo oo bulshada waxaa waaye dad ahooda dad la deganaa marka marka waxaa wariway dadkan micnaha muddo badan ayay degan yihiin wadanka wadanka dad badan micna jooga qaarkoodna ilmahooda iyo wax dhiganayaan jaamacada dhiganayaan marka aada iyo aada wax laga xumaano waa runti marka la yiraahdo in taqana dad intaasoo muddaa jooga wadanka in la yiraahdo macnaha aysan haddaan xirinayo waxyaalihii aada marka hore kusoo gasheen wadanka inaad ka beer sheegteen oo aada run ka sheeg marka saa darteedaan mataqaanaa ii sheeg ee aad mataqaana idinkaan noqon in la yidhaahdo waxaan moodaa xoobaa in in macnaha aanan fi- inaan habboonayn ay fiicnayn marka waa tilaabo aada waa looga naxo runtii marka la yidhaahdo waayo dad muddo badan deganaayo wadanka dhalashadiisa heestoo kale in hadda la yidhaahdo mataqaanaa hadda tirada hadda cadada intaa waa ka tiro badan ama kulli lix boqol ay siidaa in ama la yidhaahdo waa idinka noqdo waa arrin aada iyo aada mataqaana looga naxwaa waqti aada iyo aada saameyn weyn aa lagu sameeyay waxayna abuurtay cabsi iyo waxay abuurtay maxaan ku yidhaahdaa ii sheeg ah, cabsi way abuurtay dadka gudihiisa mataqaana dadkii cabsadaan marka taasna waxaa keenaya waxaa waaye waxayna filaynin aa la keenay marka kullayba waxay tahay hadda saan markii biloo bulsha waxay noqonaya badanaa dadka duwada ku tiriyaan inay tahay xisbigan oo micnaha hadda talada haaya oo macluu rabay macluu rabay labadan laba laba micnaha laba laba laba xisbi ayaa maanta ah ayaa lagu dalka loo taqaanaa taladiisa mugta oo kurdishoon ah maalin ruweed ah marka labada cudub waxaa ku jirta duwadan xisbiga yiraahdo sarte waa xisbi oo hoogaa kasoo hoogaa joogo xagga xagga mataqaanaa xagga ku adag maarata xagga oo soo galootiga dadka ajnadiga wadanka soo galay dadka soo horjeeda waa xisbiga oo micnaha aada aada u dhisaya marka taasaa saameynooda inay siyaasad ahaan arrintii u taalo ayaa hadda hadda u aragnaa waayo micnaha ma dhihi karno macnaha iso dadkaas intaas joogeen intaas muddo joogeen intaas kusoo noolaayeen waa in tahay la yidhaahda maanta haddaan ogaanay aan soo helnay in aad micnaha saa ku timideen asiil ahaan asaalamka markaad micnaha soo codsanayday inaad micnaha ka been sheegteen xogaa waxay tahay tul in loo raadiyo noocaas laakiin aad iyo aad waxaa waaye waa wax laga naxo waaye
ee haddii aad nahay dadka degan magaa wadanka degan aad iyo aad noo saameysay kulligiin waana wax la warhaayo dal kasta wadanka hadda aad ka aragto waa micnaha isha waxaa la warhaayaa arrinta noocaan arrintaasay ku dhacday iyo cabsiga abuurtay ee axmed waa waxaa waay mataqaana dareenkeena kicida waa waa tahay ee axmed haddaa i maqasho ee maxaa keenayaa is leedahay ee in dad kun kor dhaafaya oo haysto dhalashada waddankaas dowladdu go'aamiso in dib loogu celiyo ee halkii markii hore ka yimaadeen
waxay ka keliya ma kimaaneen waxay noqonaya hadda wax kala mimada waxaa political motivated waay waa wax siyaasad ku saabsan waay saan dareemayna hadda annaga macnaha ii sheegeen ee macnaha ii sheegeen wadankan waxaan ku dhahay hadda xisbiyada hadda ka taliya labadan wadano ka taliya laba xisbiyo ka taliya wadanka oo xisbiga hadda commissionka ah micnaha mid yiraahdo xisbaarta afaartooda ah jira xisbiga xisbigaas waa xisbi micnaha marka hore waxoogaa majar adag oo hadda ku kuwaan adag xagga mataqaanaa een, maxaan ku rabaa soo dhaweyntiga oo dadkan micnaha een, soo gala wadanku micnaha ajnadiga ah in waxoogaa kasoo horjeeda waay mataqaana oo jecel in marka hore la wareeyo siyaasadiisa waxay tahay in dadka soo gelaayo micnaha soo gelaayo la wareeyo rajada dadka kale ee aan haysan sharciga iminka qaxootiga ku jiro ee arrintan ma saameynaysaa aad iyo aad aad iyo aad arrin aad iyo aad saameynaysa waayo horta arrimaha hadda sida loo dhigaayo hadalku horta micno badan uu leeyahay marka qaarkii waabada marka qaarkood waa lagu fakeraaba hadda naftigeeda inay tahay horta arrintan arrin siyaasad qabseeda waay waa politically motivated waay macnaha xataa waxaa loo dhigi karaa inay tahay dadkan aada imaanayo qaxootiga ah oo tirada badan faraha badan ee hadda soo gelaya wadanka naftigooda in ay u noqoto calaamad in ay ka cararaan wadanka inaan imaanin in lagu yareeyo dadkii wadanka soo geli lahaa markay arkaan in dadkii hore u deganaa dhowr sano dad joga dhalasho haysto in dhalashada dhalashada dhalashadii lagala noqday oo oo la celinayo markay maqlaan wax kusoo dhiiranaya malag wadanka dibay u guranayaan taana naftigeeda waa loo dhigaa inay tahay arrintu micnaha inay tahay dadkaas mutaqanaa la siinaayo mataqanaa calaamad la siinaayo tahay mataqanaa waa ujeedin dadkan cilinayn horjeedin si looga leexdo iyada naftigeeda waa kuseeda marka arrintu arrintu arrin arrin waji wajiyo badan waayo oo mataqanaa marka marka adiga xisbigan hadda ayaan uta loo badinaa xaggiisa siyaadad ahaan inay tahay arrintu oo macnaha ii sheego arrintan dadkaan hadda lahaayana oo laleeyahay mataqanaa waa celinayna oo hadda ay rabaan cilinayaana waa dad mataqaanaa isheeg hore u deganaa marka kulli waxay leeyahin mataqaana xataa naftigeeda sababaha oo la leeyahay sababahaasa loo celinaa naftigeeda wax sababa caad ah oo hadda banaanka taaloo la leeyahay mataqaana sabab dalaa loo soo diraya warqad oo la leeyahay mataqaanaa isheeg maxaan ku rahdaa waxaan ogaanay hadda soo ogaanay in mataqaanaa waxay aad hore u sheegtay inaan wax ka jirin dad waxaa la leeyahay wadanka aad ka timid magaalada ka timid hadda anada warqad aan arko kale digir lagala noqdo sharciga ee warqadiisa aan arkay soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee usoo dirtay ee leedahay sharciga waa kaala noqonay warqadiisa aan akriyay waxaad ku jirtay inay ahayd wadanka magaaladan muqdisho aa ka timid marka siaan xog ku helnay aan ka helnay hay-adahaas nafalka iyo maxaan ku irahdaa isheeg macnaha dad tegay oo kalsoona aan ka helnay waxaan ogaanay wada magaalada inay degan tahay ee xasiloon tahay oo hadda qof shicibka raadsanayda oo gooni u raadsanayda inay la jirin marka marka waxaan rabnaa inaan dib kugu celido aan kaala noqono wixii aan ku siinay sharcigii iyo warqadihii aan ku siinay inaan kaala noqono aan rabnaa arrinta iyadaana bal kasoo warad oo macnaha wax kasoo dhex macnaha kasoo warceli macnaha waxaan rabnaa arrinta noocaas inaan samayno marka hadda muqdisho markii yimaada deganaasheedana waa waa arkaa wadadkii oo deganaash hadda oo micnaha laleeyahay micnaha boqolkiiba boqol waa degan tahay ma ah wadankeedu waa wuu qasan yahay weli dhibaato waa jirtaa marka waxaan malaynayaa waxaan filahay inay tahay wax adiga lagu degdegay oo waa aada iyo aada loogu degdegay oo micnaha in micnaha in haddoo kale in la yidhaahdo daan celinayna micnaha iyadoo micnaha weli kole qofka dhibku shalay uga soo cararay wadanka weli oo jiro marka aad iyo aad arrin laga baqay waa laga baxay marka yo arrintaa saameyn weynay ku leedahay dadka rabo inay soo galaan hadda waa tahay axmed Axmed- axmed
waa tahay axmed ee, waxaa tahay xildhibaan ee, deegaanka ka tirsan ilaa iminka ma jiraa wax kulan aad la qaadateen hay-adaha socdaalka ee dalkaasi qaabilsan dhinaca jinsiyadda maya wallahi horta aniga afta waa jiraa dad siyaasiyiin oo badan waa joogaan wadanka oo micnaha siyaasiyiin badan aa wadanka joogaan oo soomaaliya oo xagga politic siyaasadda xaggeeda ku jiro marka madaana madaxda aniga ma joogo magoolaan joognaa marka waa jiraa nin adiga dad badan siyaasiyiinayna xoogaa isku dayeen inay micnaha la xariiraan marka waa ku adagtaa saasilayo iyagu naftigooda mataqaanaa hadda waxay la yeesheen oo kale oo hadal cad ah bayaan cad ay kasoo saareen ay leeyihiin saas iyo saas iyo saasa u sameyn arrinta ma jirto waa tahay aada u mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa maxamed macalin xasan oo ka tirsan een, xildhibaanada een, deegaanka oo la hadlayay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waryaheena maxamed macalin xasan ayaa qadka telefoonka een, magaalada norway kula xiriiray wuxuuna weydiinayay bal een, saameynta ay soomaalida waddankaasi ku nool ay ku yeelatay warka ka soo baxay dowladda norway oo ah in dalkooda hooye ee soomaaliya ay usoo celin doonto een, dad gaaraya kun iyo lix boqol oo qof oo soomaali ah
واولي يميرة mataana weeyo
barnaamijka barnaamijka faaqidaada wararka ayaanu weli ku guda jirnaa goordhow isboortigii ayaa inoo soo socda hase yeeshee een, bal anaada wadanka caraaq een, magaalada labaad ee dalkaasi ee muusil la yidhaahdo oo qolyaha argagixisada ah ay muddo gacanta ay ugu jirtay ayaa waxaa weerar ku qaaday ciidamo soddon kun ka badan oo maleeshiyaad ay dhinaca socdaan oo ciraaqiyiin ah sidoo kale waxaa ciidankaasi wehelinayay ciidamo kale oo caalami ah oo maraykan uu ku jiro dhinaca hawada ah een, kula- ku lug lahaa Ee, dowladda turkiga ayaa dhowaanayana waxa ay ku dhawaaqday in dagaalka lagu xureynayo magaalada muusil oo argagixisada looga saarayo ee, ka qeyb qaadanayso inkastoo dowladda ciraaq warkaasi ay ka hortimid oo ra-iisul wasaaraha wadankaasi uu yidhi annaga ayaa ku filan in argagixisada aan ka saarno magaalada muusil warar soo baxayana waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan een, wadanka turkiga ay duqeyn ka geysteen magaalada mawsil arrintaas ayaa een, khilaaf yar oo labada dowladood ah een, dhalisay haddaba faragelinta turkigu uu sameynayo maxay saameyn hoo ku yeelan kartaa een, arrinta ka socota magaalada mawsil een, maxamed cumar dalxa oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka hase yeeshee dunida carabta aad ula socda ayaa barnaamijka saaka igala qaybgelaya xildhibaana bal soo dhawow een, marka hore bal aan ka bilaawno een, waxyaabaha bal ka socda een, magaalada mawsil inta aan u gelin een, khilaaf ka jira
sheekha aad baad u mahadsan tahay waxaan idin salaamayaa guud ahaan bahda idaacadda qaranka raadiyo muqdisho iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed eena dhegaysanaya meel kastoo ay joogaanba gudaha iyo dibadda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waalaikum salaam Eh, salaanta islaamka kadib magaalada muusal ee ah magaalo madaxda labaad ee dalka ciraaq oo ah runtii magaalo aada u weyn oo magaalo taariikhi maaragtay ah oo ay ku nool yihiin badi muslimiinta sunniyiinta ah ee ku maaragtay abtirsata ciraaq Eh, runtii waxaa hadda ka socda marka si gaar ah loo fiiriyo iyo marka si guud ahaan maaragtay bariga dhexe ka sokoow maaragtay wax ka taagan haatan ee runtii suuriya iyo ciraaq aada dareemaysid in uu ka jiro hardan maaragtay marna aada dhihi kartid waa mid heer gobol marna aada dhihi kartid waa mid heer caalami ah marna yacni eh, ay noqon karto haddankaasi mid siyaasadeed marna ay tahay mid ummadeed marna ay tahay oo mid maaragtay dhaqan dhaqaale iyo mid maaragtay amni iyo istaraatiijiyad la xidhiidha haatanna maaragtay mid madhabeed maaragtay isagana lugta la galay oo shiica iyo sunni oo dhinaca marka eh, runtii waa arrin aada iyo aada u xanuun badan waxaa magaaladaasi isugu tegay iyo inta faraha kula jirta oo aan qiyaas lahayn oo kuwo maaragtay diiman kala duwan ka soo jeedo kuwo jinsiyado kala duwan ka soo jeedo kuwa daro kala duwan oo dowlada waaweyn ee ku abtirsada ee iyaga dhinac ay ka yihiin iyo dadkii dhashay oo aan kala socon lahayn oo ku habsanaysa culeyska intaasi u eg ayay horta muusal xaal Waya.
tahay ayay maaragtay shiinow iyadu ay tahay maaragtay Waa tahay.
waxaa hadda ka socda waya een, ciidanka ciraaq markii la yidhaahdo soddon kun bay ka badan yihiin oo ee, magaalada mawsil een, een, howlgalka u aaday sidoo kale waxaa jira een, maleeshiyaad kaloo een, ah, kurdi ah een, ciidamadii dee maraykanka uu hogaaminayay iyana qayb oo dhinaca hawada ah ayay ka taageerayaan ciidanka dhinaca lugta ah ku socda oo gaadiidka faraha badan wata laakiin arrinta isweydiinta mudan waxay tahay markii turkigu uu sheegay in ciidankiisu si toos ay uga qayb qaadan doonaan een, dagaalka lagu xureynayo magaalada mawsil ra-iisul wasaaraha wadanka ciraaq oo hadlana waxa uu yidhi xilligan ciidamo turki ah uma baahnin oo annaga ayaa isku filan turkigii taa waa uu ka dhagaadeegay oo wuxuu sameeyey een, inuu weeraro een, magaalada mawsil arrintaa maxay dhalin kartaa maxaase turkiga ku cadaadinaya haddiiba loo diidan yahay inuu ciraaq galo sababaha uu u leeyahay waan gelaynaa een, dagaalka ka soconaya mawsil
shiinow waa waa su'aal runtii aada muhiim u ah Eh, ma maqli jirtay eh, soomaalida maamahdeeda iyadoo le geel jir geela waa isla jiraa waana kala jiraa arrinta muusal iyo ciraaq iyo suuriya waxay noqotay arrin maaragtay leeslanana jiro lana kala jiro oo markaad fiirisid arrinta marka daacisha aan laga soo qaado nimanka adduun ahaan si heer caalami in loogaga soo horjeedo oo lagula dirirayo inay yihiin nimanka argagixiso ah ayaa waxay ka wada siman yihiin dowladaha dhammaan ee meeshaasi gobolka ama ha noqdaano kuwa maaragtay reer galbeedka ama ruushka ama maaragtay maraykanka ee horkacayaan ama ha noqdaano dowladaha ka jira ama ha noqdaano suuriya oo bashaar al asad madax uu ka yahay turkiya oo madaxweyne erdogan uu madax uu ka yahay ama ha noqdaano maaragtay ciraaq oo sidaas oo kale intaba yacni in adduun ahaan marka loo hadlayo waxaa lala dirirayaa oo isbahaysi iskula jiraa lagu dhahaya in daacish lala diriro kooxdaasi laakiin haddana qaabka daacish lagulala dirirayo haddana waa la kala dirirayaa oo waxa waaye markaad ciraaq timaadid ciraaq waxay u kala socotaa iyadoo dhinacna shiica ah dhinacna sunniyiin ah oo dhinaca kalena maaragtay niman kurdiyiin ah oo iyagana sunniyiin ah oo turkish oo iyaga maaragtay asal ahaan iyagana maaragtay gacansaarla leh oo sunniyiin ah iyo niman turkumaan ah oo iyagana ka soo jeeda asal ahaan turkish oo sunniyiin ah oo turkish markaasi iyadu siyaasad keliya iyadaanan ku taageeraynin iyo xaalad amni oo daacish kaga soo horjeeda bal xataa iyada sunni ahaan iyo dadka dhalasho ahaan oo iyada nimanka shiicada iyo iyaga xurguf ka dhexaysa oo hoose haddana laisla wada saaranyahay ayaa waxaa jira dareen marka oo lakala ilaalinayo nin walba dhinaciisa siyaasadiisana ay u qarsoon tahay balse laakiin magaca guud daacisha lala dirirayamaxay iyo maraykanka xataa iyagan ay maxay saameyna saamayntaay yeelan karta marka hadda sida muuqata turkigii aad buu dee dhagaha uga furaysanayaa warka ka soo baxaya ee mas-uuliyiinta waddanka ciraaq oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha waddankaas saamaynta ay ku yeelan karta marka dagaalka mawsil looga xoreynayo qolyahan argagixisada ah
horta sidiisaba dagaal ama hayaraada ha weynaado wuxuu ku fiican yahay in loo midaysnaado oo aragti laga maaragtay midaysan yahay ciddii laga soo horjeedo ama layska dhicinayo ama weerar lagu yahay lagu qaado laakiin haddii ujeedo fara badan ay noqoto qodar isis-ka laftirkooda la leeyahay ee daacish waxay noqonayaan niman sunniyiin u badan waxaa imaanaysa marna in laysku beer laxawsado qaab madhabeed oo diineed oo nin sunni ah nin sunni ah intii adiga nin shiica ah oo adiga aada maaragtay isu dhiibi lahayd walaalkaagu sunniga isu dhiibinay timaado ama haddii ay timaado dhinaca kale inta adiga ee nin kurdi ah oo adiga uu ku gumaysan lahaa adiga nin caraba ah maaragtay ha isu dhiibina nin kurdi ah nin caraba oo isku jinsi iyo isku dhiga isku asaalada aad tihiin adiga garab ka dhigo ama gaashaan ka dhigo ama haddii adiga nin maaragtay isaga maaragtay aanan u dhalanin dalkaaga oo markaasi dal shisheeye ka soo jeeda adiga uu ku maamuli lahaa waraabihii ku cunayo waraabahaaga ha noqdo ama wixii soomaalida ay dhihi jirtay inta khayraadkaaga iyo waxa lagu loolamaya ee dhulkaasi ee kulli dhammaan la wada ogyahay ujeedooyinka laisugu tegay intii baaliyaan cunug ahaa cali habeesaysto haddii qaar kale iyagana ay sidaas ay lasoo shirtagaan arrimuhu waxay noqonayaan kuwo cakiran oo xarbiga oo loo yaqaano laa qaaliba walaa madaluub midna aanan lagu kala guuraysanaynin ee iska tixan ee joogto noqonayo kaana midka reer galbeedka ay wataan oo weligiisa dunida muslimka ee ayaga ay ka dhex wadaan caalamka inta fara badan dadka mufasiriinta ay ku fasiraan oo aan xarbi lagu kala guuraysanaynin oo un laysku degan yahay halkaas culeyska looga dejinayo israel oo damba qadiyad islaan iyo carab iyo lagu wada bahoobay oo israel looga soo horjeedo dhanba in laysla ilaabo oo islaamka asaga isku mashquulo oo carab iyada isku mashquusho ujeedada weyn ee iyaga badi ee inta badi ay ciyaarayaan nimanka oo aanan dowladaha muslimka kasoo jeedin ee iyagu taa ujeedkooda ay tahay oo badina reer galbeedka iyo israel ayaga danahooda ee aad maaragtay arrintaasi ooga dhex muuqato waxaasoo lasugeegaaya xisaab lagu wada kaftay unbay dadka muslimiinta ay ka go-an tahay iyo dadka carabta ah waaya marka ugu dambayntii adoo iisoo koobaya aad baad ula socotaa xaaladaha ka jira dunida islaamka siiba dalalkan carabta markii la yidhahda suuriya ciraaq afghanistan arintan ciraaq markii aan ku ekaano iyo magaaladan musil dagaalka xoogga leh oo ku socdo maxay kula tahay in dagaalkaasi uu ku guulaysan kara bal soona koob
halka hadda saaran muusel dadka ee ku nool ee badi kollaygu sida hadda ay wax u dhacayaan ee duulaanka wejiyada faraha badan ee nin walba dhinac maarka kaga jiro ee waxay keenaysaa culeyskaasi inay ka baxaan ee ciidanka ama dadka hadda ee iyaga isbahaysigaasi wejiyada badan leh ee loogaga soo horjeedo oo iyaga dagaalka lagula jiro oo daacish laakiin daacish hadday baxdo maxay samaynaysaa waay waxay samaynaysaa inuu iska caddahay tuulo markay ka baxdo tuulada kale ay maaragtay ay ay fadhiisanaysaa ama yacni markii magaalo ay ka baxdaba magaalo kale ayaa u fududaanayso sababta oo ah nimanka kan ee iyaga duulaanka kuwa dad iswada aaminsan oo isla wada jaanqaadi karo oo hal meel maaragtay istaraatiijiyad ahaan wax u wada ma aha dana kala duwan iyo ujeedooyin fara badan oo aanan isqaadan karin ayaa meesha ka socoto oo laakiinna magaca un keliya lala baxay ay tahay daacish waa lala dirirayaa oo laakiinna dirirtu oo ay ka weyn tahay daacish keliya balse dana fara badan iyo danac fara badan iyo ujeedooyin kala duwan iyo masaalix maaragtay dhinacyo fara badan maaragtay ee runtii kasoo kala jeeda waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa rofesor maxamed cumar dalxa oo dunida carabta si aada ula socda ishana ku haya xaaladda mar waliba kusoo kororta wuxuu falanqeyn igula sameynayay xaaladda ka taagan magaalada mawsil iyo dagaalka xoogan ee magaaladaasi haysto looga xureynayo qolyaha argagixisada ah waxa aanan si gooni aan u falanqeynaynay maadaama magaaladu ay dad suniyiina ay ku badan yihiin waxa duulaanka hayana ay qeyb ka yihiin dad shiica ah in arrintaasi ay dhibaato ay ka dhalato waan ka xumahay inta uu hadlayay qadka inuu ka go-o waa tahay aad buu umahadsan yahay brofesorku barnaamijka faaqidaada waan soo xirayaa laakiin kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa xalay guul ay ku dhibtootay waxa ay ka gaartay kooxda atletico bilbow laba iyo hal ayay ku dhammaatay gool ka midana waxaa u dhalishay ciyaaryahan la yidhahda murata oo goordhow kasoo laabtay kooxda kubadda cagta ee yuventus tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united tababare qose marinio oo isagoo wata kooxda manchester waxa uu u tegay kooxda kubadda cagta ee chelsea kulan aad u adag ayaa halkaa ka dhacay ciyaaryahanada manchester united waaba daqiiqadihii hore ayaaba laga faa'iidaystay oo goolal gaaraya afar gool ayaa xalay looga badshay manchester united ciyaaryahanadii oo hore usoo tababaray murinho waxa ay ku soo dhoweeyeen ciyaar dardar leh oo ka yaabisaba murinho intuu xalay uu fiirsanaya ciyaarta barnaamijkii faaqidaadana saaka intaas ayuu iiga idil yahay leyla cabdiraxmaan ayaa farsamaynaysay maxamed macalin ayaa barnaamijkan soo saaray anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino oo tabiyihii barnaamijka ah dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya ee nabad